halkani waa redio ergo isha wararka ee arrimaha bini'aadannimada
magaalada xudur xarunta gobolka bokool sida aad sheegtay waa hubaal dad dib u noqda way jiraan dadan dib u noqona way jiraan dadka dib u noqda wadankii roob baabahay ilaahay nasrigii marka waxay mahinbadeen inay beerahoodii ay dib u fashaan marka dalabkii usoo saaran lahaayeen iyo dagaalo ay galaan marka hay-adasal waxay sameeyeen dadkii meelaha ay deganaayeen miigi ahaa in lagu siiyo abuur si ay u beertaan beerahoodii dadkaasna weli waxay joogaan magaalada xudur oo markii horeba abaarka caralaad marka dadkaasna way ku sugan yihiin dadkii abaarka kasoo barakacayna boqolkiiba sideetan intaan dhihi karno waxay dib ugu noqdeen deegaanadoodii marka deegaanadaasi waa deegaanadee si qofka dhegeystaha uu u fahmo wallahi deegaanadu fara badan yihiin dadka meelo fara badan ayay kasoo carareen tuulooyin ugu dhadhow oo soddon kilomitr iyo afartan iyo kuwo kaleo kasii fogba laakiin hadda dadka aan dib u noqonin waxa weeye dadka kasoo barakacay abal iyo sida garab oo kale iyo murad iyo buurdhuxunle iyo rabowraba waa ay joogaan iyo dadka kale ka yimid degmada siedlow dadkaasi waxaa soo barakaciyey colaad laakiin deegaanada kale oo idil badanaa dadka hadda dib ugu noqday waxa weeyaan dadka marka hore abaaraha kasoo barakacay haddana raxmad ilaahay marka la helay ay ku dayayaan inay dib usoo kabaan noloshoodii waa tahay marka tirada dadka hadda ilaa iyo hadda ku laabtay dhulkii deegaanadii ay horey u deganaayeen ee doonaya inay beerihii ay ay dib ugu laabtaan oo oo tacabkii beeraha ay ku laabtaan tirada dadkaasi maamul ahaan ilaa hadda mini diiwaan gashan yihiin oo warma ka haysaa weli iminka xog ururinta ayaan ku jirnaa laakiin sida aan dareemayno dadka marka hore soo barakacay deegaanka joogay dadka abaaraha kasoo barakacay saddex meelood marka loo qaybiyo laba meel dib ayay u noqdeen meel ayaa jooga dadka abaaraha kasoo barakacay sidaa weeye dadka kale colaada kasoo barakacayna weli wax isbedela ma lahano deegaanada ay kasoo barakaceen weli nimanka cadow ayaa ku sugan weli maysan ku noqon laakiin waxaan dhihi karnaa hadda dadka dib u noqday dadka abaaraha kasoo barakacay saddex marka loo qeybiyo laba meelood deegaanada ayay dib ugu noqdeen
waa tahay marka dadkaa laabanaya dabcan waa dad danyar ah oo noloshu awalba ay ku adkayd abaaro ama colaado saa sheegtayna ay soo barakiciyeen wax gacanqabad ah oo dadkaasi ay heleen hay-adaa sheegtay laakiin ma noo sheegi kartaa waxa dadkaasi lagu caawiyey haddii ay jirto in la caawiyey si markay dhulkoodii ku laabtaan ay u helaan gacanqabad iyo waxay dib ugu fashaan beerahoodii aad waad umahadsan tahay dabcan hay-ada samfal iska tira yar ayaa ka shaqeeya deegaanka sida hay-adda fawo unjeeyo waxay soo siisa ayaa deegaanada ka shaqeeya maxaadixsir gaarta waxa ay sameeyeen in deegaanada tuulooyinkii in assessment lagu soo sameeyo lasoo qiimeeyo kadib in dalab la siiyo sida abuurka masagada mase haruurka oo kale iyo digirta iyo qudaarta noocyadeeda kala duwan in dadka la siiyo intaa marka beerooda ay sii falanayaan saddex bilood taqriiban meelahana wax lacaga lasii siiyo marka hadda wax kaalmaha way helaan laakiin sidaa uma sii waa tahay marka deegaanada hadda ay ay ku laabteen ammaan ahaan waa dhul noocee ah ma tahay dhul dadkani ay ku noolaan karayaan oo naftooda iyo hantidooda ay ku badbaadsan karayaan xaqiiqdii deegaanada waxaan dhihi karnaa boqolkiiba konton dabcan markii horeba waxay kasoo carareen abaaro on dadka abaada kasoo barakacay dad dib u noqon kara ma aha laakiin dadka abaaraha kasoo barakacay markii horeba miiga unbay deganaayeen abaaran baa kasoo baarkicisay maantana raxmadii haddii ay heleen hay-adihii samafalkana intii karaankooda ay dagaalayaan marka waxaan dhihi karnaa dadku hadda amnigooda ma xuma waa dad miyi isaga nool miyigana nimanka cadowga dadka baadi xun bay ka qaadaan laakiin hadda dhibaato oo dadka miyiga ay u geystaan badan
waa tahay marka maxay ka dhigan tahay dadkan inay dib ugu laabteen deegaanadoodii ka maamul ahaan gaar ahaan guddoomiyaha arrimaha bulshada ee deegaankaa tahay dadkaasi noloshoodii maxaa iska bedelay markay ku laabteen deegaanadii markii hore ka yimaadeen dabcan dadka hadda unbay dib u noqdeen noloshooda hadda wax la taaban karo iska bedelay ma laha laakiin diigsigooda ayaa waxa uu yahay inay ka faa'iidaystaan roobka noo curtay ee deegaanada guud ahaan soomaaliya dhan ka da-ay dhowrkii sano lasoo dhaafay lama haysan roob macnaha tayadiisa ama intaa leeg muin dadka marka rajada ay qabaan waxa weeye raxmadan intan leeg da-day inay ka faa'idaystaan siday wax usoo saaran lahaayeen inay isku dayaan si marka noloshooda guud ahaan ay u maareeyaan marka dadku waxay hadda hamigooda ama rajadooda waxa weeye inay soo saaran karaan maanta haddii la helay roob xoolihina ay daaq heleen marka waxay ku rajawan yihiin inay wax badan iska bedeli doonto noloshooda laakiin dhanka samafalka marka la yidhahdo wax hadda la taaban karo isbedele ma laha laakiin gargaarka ilaahay u fidiyey raxmadda u daaday ayay ku fekerayaan siday uga miro dhalin lahaayeen
waa tahay gudoomiye marka deegaanadaas iyo beeraha ku yaala haddii dhegaystuhu si waafiya u fahmo waa beero noocee ah ma beero webi ku tiirsanba mise waa beero beero roobaad oo xilliga roobaadka un lala sugo mise ceelal qodaal ay leeyihiin badankoodu beerahaasi oo lagu waraabiya beeraha waa beero keliya raxmadda ilaahay xagga sare ka timaado keliya beeraha lagu waraabiyo webina laguma waraabiyo ceelalna laguma waraabiyo waxa keliya eelan waxa weeye roobka ilaahay uu keenay marka dadka beerahana waxaa ka baxa un bakool marka lagu yidhahdo tusaale dadka waxa usoo hormaya waa dad xoolo dhaqasho iyo beeraley ah dadka beerahana waxay waxa ugu badan ee hadda gobolka ka baxa waxa weeyaan xaruurka unbaa u badan waa waxa weeye hadda ugu weyn waxaan dhihi karna waxa weeye wax soo saarka dhanka iyo xaruurka unbaa soo baxa waa tahay ugu dambeyntii marka dadka ku haray weli xudur barakacayaasha ah colaad ama abaar midkii rabtaa soo barakiciso hadda iyaga noloshoodu waa sidee waa noloshoodu wallahi waa iska liidataa waa dareemi kartaa dad xuli roobaadkiina hadda lagu sii gudi jirin weli aan laga sii bixin aanan haysan in mara kanaaca ay ka galaan kanaacadii dabcan malaari iyo waxyaaba fara badan ayay diris la yihiin marka hay-adahana badanaa waxaan dhihi lahayn un dadaalkaad wadaan aada ugu riyaaqsanahay ugu faraxsanahay laakiin weli meeshii loogu talagalay ma disi kara marka waxaa keliya hadda dadkaasi ay u baahan yihin waxa weeyaan in la gacan qabto sida horeysa loo gacan qabtay haddana inta ka dhiman deegaanada colaada kuma wadisaba deegaanada kale abaarta ka jirta dadka haray in dib lagu sii aliyo deegaanadooda wax xanuuna ah miyaa jira oo ka jira xeryaha dhexdooda xilligan maya wax xanuuna ah xeryaha dhexdooda
halkani waa radio ergo isha wararka ee arrimaha bini'aadannimada